ku bilowna meelo kala duwan oo soomaaliya ah iyo dalka dibadiisaba waxaa xalay iyo maanta laga xuseeyaa maalinta xorriyadda soomaaliya ee kowda julaay calansaarka ayaa xalay saqdii dhexe dhacay iyadoo maanta magaalada muqdisho ay mas-uuliyiinta ubax dhigeen taalada dhagax tuur sidoo kalena waxa uu madaxweynaha soomaaliya xariga ka jaray dhismaha madxafka qaranka oo dayactir lagu sameeyey munaasabada sanadkan ayaa ku beegan lixdan guuradii maalinta xorriyadda soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay waryaheena saynab abuukar waxaa maanta lagu qabtay xarunta tiyaatarka qaranka magaalada muqdisho munaasabad loogu dabaaldegayo xuska kowda luuliya oo ah markii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee soomaaliya israaci labada gobol ee waqooyi koonfur taa oo hadda kasoo wareegatay lixdan sano munaasabada waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu horeyn ka warbixiyey qiimaha shacabka soomaaliyeed ugu fadhiso maalintan allaa mahad leh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno lixdan guuradii ka soo wareegtay maalintii ee koonfur xornimadii ka qaadatay gumaysiga talyaaniga ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga ingiriiska waxaa la soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodii ku waayeen dad badan xabsibay u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aan u duceyno inta nool sida hooyo oo kale halkan ee muujisay ee inay haysato aqoonsigii s yl-ka waxaan leeyahay ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo madaxweyne farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in soomaalidu in ay dib u milicsato maraaxiladii kala duwanaa ee lasoo maray halganka xornimadoonka islamarkaana laisbarbar dhigo maalmihii hore ee laga soo gudbay ee heerka maanta la joogo madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda uu hogaaminayo ay ku howlan tahay xaqiijinta amniga iyo soo celinta hanaankii lagu gaari lahaa dowladnimada waxaana uu hoosta ka xariiqay in horumarka la hiigsanayo aan lagu gaari karin kala qaybsanaan balse lagu hanan karo midnimo oo qura waxa uu xusay in isbedel ay ku yimaadeen maamulka dalka isbedelkaas weli uu socdo wax badan ay u qabsoomeen welina aanay fara ka qodnayn oo wax badan ay u harsan yihiin sl annaga tilmaan sl baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduunkana ka baranayno waa waxaan indheheenna ku aragnay weeye waa awooyaasheen waa aabbayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annagu inay noo shaqaynayso oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu sarreeyo inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn qof alla qofkii qaangaara shacabku waxaa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale madaxweynaha ayaa ka hadlay dib u habeynta waxbarashada dib u dhiska ciidamada qaranka ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo uu sheegay in ay wiiqeen awoodoodii waa inaan amniga ka wada shaqaynno qolooyinka nabaddiidka ah oo maalin walba ka shaqaynaya inay nafgooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibaddana looga soo diray loo soo diray nolosha inay kuu diidaan ma aha dowladda keliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka soomaaliyeed waan idinkaga mahad celinayaa saddexdii sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walboo soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow soomaali ay yihiin dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dib u dhiska dowladdu ay ku samaysay xarumihii danta guud iyo goobaha ku burburay dagaalada sida tiyaatarka qaranka iyo xarumo kale oo lagu dhisay barnaamijka isxilqaan iyo sidoo kale garoonka stadio muqdisho oo dib loo dhisay shalayna uu xariga ka jiray gabagabadii dabaaldega munaasabada ay ka qayb galeen xubno sarsare oo ka tirsan dowladda ciidamada iyo qeybaha bulshada ayaa waxaa lagu soo bandhigay heese wadani ah oo ka turjumayay taariikhda halganka iyo qaabka ee u dhacday israaci labada gobol taasoo xusuus iyo qiiro ku beertay ka qaybgalayaashii xafladda madaxweynaha ayaa xafladda ka hor ubax dhigay taalada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho oo lagu maamuusayo halgankii gobonimo doonka soomaaliyeed iyo geesiyadii naftooda u huray xurriyadda dhanka kale madaxweynaha ayaa xarigga ka jiray xarunta madxafka qaranka ee magaalada muqdisho oo ka mid ah goobihii ku burburay dagaalada isagoo ku adkeeyay taariikhyahanada iyo hal abuurka soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan ilaalinta taariikhda dalka saynab abukar maxamed v o a muqdisho munaasabadaha xuska maalinta xurriyadda waxaa sidoo kaleeto ay ka dhaceen magaalooyin ka baxsan muqdisho magaalada baydhabo ee ah xarunta gobolka baay ayaa xalayto mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayay kula hadleen dadweyne kasoo qayb galay munaasabad ka dhacday halkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan loogu soo diray
munaasabadda lagu xusayay lixdan sano guuradii ka soo wareegtay markii ay xuroobeen gobollada koonfurta ayna israaceen waqooyiga iyo koonfurta waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano iyo wasiire ka socday dowladda federaalka iyo xubno isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi oo mas-uuliyiinta hadalka ka jeediya munaasabadda kowda luuliya ka mid ahaa ayaa sheegay si loo helay xornimada aan ku naaloonayno inay usoo dhinteen dadweyne aada u fara badan waxaana loo baahan yahay buu yidhi doctor fiqi inaan ilaashanno oo aan si wada jir u difaacno xornimada loo soo halgamay calankaas hadduu haddi lahay nasiib daro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baan u nasiib daranahay waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin marka waxaan leeyahay runtii ha lagu dadaalo nabadda aan bilaawno magaal nafteeda aan ka bilaawno doodo sidii maaragtay deegaankan loo horumari lahay doodahaas waxay keenayaan fikrado kala duwan ee maaragtay laisku soo dhaweyn karo oo deegaanka lagu horumarin karo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo gabagabada munaasabadda kowda luuliya hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed aada iyo aadaan ugu faraxsannahay xafladdaas iyo munaasabaddan muhiimaddan leh inaan isugu nimaanno oon isugu hambalyeynno haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed aan aas-aas iyo saldhigna u nahay nidaamka federaalisimka waxaan soo dhowaynaynaa oon diyaar u nahay xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo horusocodka dowladnimada soomaaliyeed yaan waxaan ka nahay qayb muhiima oon saldhigna u noqonaynaa insha allah intaasi kadib waxaa la gaaray saqda dhexe ama laba iyo tobanka habeennimo waxaana la saaray calanka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay